wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa jubbaland oo ay weheliyaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda iyo howlwadeenno ka tirsan wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa kormeer ku tegay macjarka xanaanada xoolaha ee degmada kismaayo iyadoo ujeedka kormeerka uu ahaa sidii kormeer ay markaasi ugu sameyn lahaayeen in ka badan laba kun oo neef oo lo ah kuwaas oo halkaasi ku jira dhowaana dekada kismaayo laga dhoofin doono iyadoo ay ku wajahan yihiin dalalka khaliijka kormeerka wasiirka ee macjarka ayaa sidoo kale diiradda saarayay qiimeyn guud ahaan habsame u socodka howlaha shaqo ee macjarka kaas oo muhiim u ah xoolaha loo dhoofiyo dalka dibaddiisa wasiirka ayaana mid mid u kormeeray dhammaan qaybaha ay ka kooban tahay xarunta macjarka ugu horeyn guddoomiyaha macjarka ayaa uga warbixiyey wasiirka habsame u socodka shaqo ee xarunta macjarka aad iyo aad baan ugu faraxsannahay booqashada wasaaradda xanaanada xoolaha ee jubbaland ayna soo booqatay oo ugu horeeya wasiirka xanaanada xoolaha iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud runtii farxad ayay noo tahay in muddo aha maxjarkan waxaan ka shaqaynaynay in uu khayraadka ugu wanaagsan oo ay ka mid yihiin xooluhu aan leenahay in uu bannaanka u suqgeeyo oo adduunka maaragtay si aan tartan oola gallo marxalad fiican baan ka soo gudubnay haddana weli shaqadii waa sii socotaa maxjarka maanta waxay noogu xaraysan laba kun iyo konton neef oon rajaynayna haddii alla yidhaahdo berri inay u bixi doonaan dalka cumaan in fatra ahna ayagoo broseskii loogu talagalay oo dhan maray wasiir iyo agaasime wasiir ku-xigeen iyo agaasime alxamdulilah kusoo dhawaada ugu dambeyn wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa jubbaland ayaa ka hadlay ujeedka kormeerkiisa ee macjarka sharaf weynay noo tahay maanta mar kale inaan soo kormeerno si aan ugu kuurgalno habsame u socodka howlaha maxjarka uu wado run ahaantiina ah sanadkan keligii hadda markii saddexaad oo xoole ay ka baxayaan ilaa ku dhowaad toddoba kun oo xoolaah hadda ay soo galeen inta hadda sanadka cusub laba kun labaatan iyo shanta la galay aana rajaynayno insha allah inay sii laba jibaarmaan maadaama xoolaha ugu badan soomaaliya ay jubbaland ku nool yihiin maxjarkana dardar uu ku socdo waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ganacsatada soomaaliyeed inay xoogga saaraan ka faa'iidaysiga wax soo saarka xoolaha iyo dhoofkooda sababtoo ah wax keliya oo soomaaliya hadda maanta dhoofsato waxa ugu horeeyo waa nambarka ugu badan la dhihi karo waa xoolaha waxaana rabnaa in ganacsigan laga faa'iidaysto maadaama dadka technology iyo waxyaabo kale aad ugu mashquulsan yihiin technolojyada aan leenahay iyo dhaqaalaha aan leenahay maanta waa xoolaha sidaa daraaddeed in dadka ganacsatada ah ay ka faa'iidaystaan dowladda jubbaland waxay ku dhawaaqday in guud ahaan uu u furan yahay suuq caalamiga ku furan yahay halkan ganacsatada soomaaliyed oo dhoofsan karaan meeshay rabaanba waxaan haynaa deked ku filan markab kasta oo ku xihan karo ama xoolo qaadi karo xambaari karo ku xihan karo waxaan haynaa maxjar xoog badan oo tayadiisa qualitigiisa aad u sareeyo standardka caalamigaanu ku shaqeeyo